afartii sana lahadhaafi yamayba sheegay wasiirka dhallinyaradii ciyaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi cabdi cumar oo dhungorda fanax in wasaaradda dhallinyarada io ciyaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo xilwiin isku saarti ka tababarowka dhallinyarada xirfado shalgadiisan siyo markaas angmaareyang nololyo taasna may basheentay in dhallinyaro badan naqdaan xirfadlayaal waltari nafti oo io welibutan helsho hadalkun yamay baa ku jeediyay wasiirka munaasabada iyo markaas kaqalan bedeladaayan arday tababarka xirfada garanto hadhamaysadeen taasoo yee abaabuli hay-adda s o s oo fidhija iyo beledkun baydhabo
qori toban qof labaatan qof ashaka ka heshay waxay waxay kaloo noqotay tusaale lagu dayan karo oo dad badan oo dhallinyarada ama bulshada qeybeeda kale ah ay ku dayan karaan ama hal abuur ay kooga ka dhex keeni karaan waxa ay samaysay sidaasi oo kale ayay bulshaduna xirfaddu saameyn weyn ama ahmiyad weyn ugu leedahay haddaba waktiguu aada u yar hoolkuu aada u kulul anuu ku hadlaayo magaca dowladgoboleedka iyo kan wasaaradda runtii waxaan bogaadinaynaa mas-uuliyiinta hay-adda soos oo runtii muddada saddexda sano ah ee mashruucan aan kasoo wada shaqaynaynay siduu sheegayna saaxiibkay xasanna mashruuca uusan keliya ahayn qaybtan dhallinyaradee qaybo kale oo microfinansiga ama deymaha la siinaayay qoysaska taagka daran oo ay ku jireen runtii waxaan bogaadinaynaa habkii ay mashruucan u wadeen oo annagu aan contrabartive ku ahayn oo qiimaha lahayd ee wada shaqaynta adag lahayd isku xirnaanta lahayd ee dhashay saakay dafcadii saddexaad oo konton qof oo hal qof faylargaroobay ama uu darada abnoqday ama uu ku fashilmay waxaad dareemi kartay in shaqo adag oo wakti iyo maskax iyo maxaa la yidhaahdaa isku day badan isku xilqaan badan iyo isku xirsaar badan ay jirto runtii hay-adda iyo tiimkeedii aadan ugu mahadcelinaynaa waana bogaadinaynaa sidoo kale dhallinyarada afartii sagaalka ay qalanjibisay ayagana waa bogaadinaynaa sababtoo ah muddadii adkay waan dareemi karnaa waxbaan soo wada baranay qofku markuu wax baranaayo ama ha barto formal educationka ama skiil ha barteen waxaa ku imaada caqabado badan oo oo bini aadamku sidiisa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu u uumay in in in in mashaqooyinkiisu iska badan yihiin caqabadaha way iska badan yihiin muddadaasi dheer aad waxbaranayseen waxaan dareemaynaa inay caqabado badan idinku yimaadeen oo qof ahaan iyo bulsho ahaan iyo qoys ahaan iyo reer ahaan iyo meel walba ka imaanayo dulqaadkii aad muujiseen iyo wakhtigii aad geliseen iyo juhdigii iyo aad geliseen runtii iyo dhabar adeegii aad samayseen miraheeda saakaad haysataan waa idin bogaadinaynaa waana idinkaga mahad celinaynaa waxaase rajaynaynaa sidii dadkii igu horreeyay ay tilmaameenba inaad natiijo wax ku oola ka keentaan waxay aad barateen aysan noqonin wax meeshaan ku eg oo hoolkaan ku eg markaa bannaanka u baxdaana qof walba uusan iska dhigin waxaan rabaa inaan hal shay ku soo gabagabeeyo oo ah xirfadaha la baranaayo way kala duwan yihiin hadda waxaad barateen qayb ka mid ah xirfadaha waxaa kaloo jira oo hay-adda soos hadda ay wadaa oo degmooyin ka baxsan gobolkan degmada baydhabo ka baxsan laga wadaa oo hadda bilaaw ah mashruuc isla dhallinyarada ah oo xirfada kuwa ka saraya lagu baraayo sida xudur ceelberde iyo dinsoor oo ah highlevel skills ama xirfado sare maxaa ka mid ah beeraha xirfadayaal beeraha la soo saari doonaa waxaa la soo saari doonaa kuwo oo sameeya oo isla qeybaha beerahay ka mid tahay bee keepinka ama xanaanaynta shinnida dhulkeena hodol wuxuu ku yeesaa ogtihiin malabka waxaan rajaynaynaa marka dhallinyarada deegaanadaas joogaanna inay ka faa'idaystaan baydhabana waa waan soo gaarsiin doonaa haddii ilaa idmo sidoo kale dhalinyaro badan ku dhawaad laba kun ah yaa waxay ka qalanjibiyeen xarumahan xirfadaha ee degmada baydhabo oo sida xarunta b y c ama baydhabo new center oo hay-adda iom ay taageerto oo ay ka baxeen shan boqol oo dhalinyaro ah oo xirfado kala duwan oo sida hospitalityga cookingka i t-ga masonariga iyo wax la mida la baray u n e b oo ayagana mashruuc kaloo asna usad riski ah oo qofartiga aada loogula diriraayey oo dhallinyarada oo ayagana saddex boqol dhalinyara lagu tababaraa jiray haddii laysku daro boqol kontonkan lagu daraa laba kun way ku dhowaanayaan runtii afartii sano oo wasaaraddu ay shaqaynaysay labadaas kun oo degmada baydhabo lagu tababaray oo kale ay barteen hadda waxaa bilaaban doonaa isla magaalada baydhabo ka bilaaban doonaa isla mashruuc oo oo oo dhalinyarada la bari doono solarka iyo habka solarka loo sameeyo loona cilad bixiyo oo aan filaayo in dhalinyaro boqol ka badan ay ka faa'iidaysan doonaan marka intaasoo dhan wasaaraddu waxay ugu gol leedahay in xirfadlayaasha ee deegaanada soo dhaystay la badiyo korna loo qaado waxayna muhiimad u leedahay bulshada saan hore u tilmaamay adduunkana waxaa idinka rabaa in dadka idinka daba imaan doona xirfadlayaasha ah ee gadaashiina soo qalin jimi doona inaysan idinka fursad badnaaninoo ay noqdaan kuwii aad kuwii ay ku daysan lahaayeen aada noqotiin oo aada iyo aada u mahadsan tihiin warka waa ku dheeraaday mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta hay-adda soos iyo deeqbixiyaashii mashruucan saddexda sana ee runtii ee deeqdii lagu waday bixiyey waan bogaadinaynaa waana noo xiran yahay munaasabadeennii waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan hay-adda soos wada qaban doonno maalin oo skiil feer ah oo runtii annaguna ka wasaarad ahaan soos aan ku siin doonno shahaado maalnaq ah oo runtii habka mashruucan ay iga shaqeeyeen iyo mashaariicda kale ay nala wadaanba ku qanacsanaanta aan ku qanacsannahay inaan ku abaalmarino shahaadaas maalnaqa ah si hay-adaha kalena ay u noqdaan ay u noqdaan kuwa mara waddada soos oo runtii annagu ka wasaarad ahaan aan aad ugu qanacsannahay oo aadan umaasantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
namayb waa dufcaddii saddexaad ee baratay fadownsal gedisan sida shargaanka laansaarka baabuur wadowka korontada iyo xirfado kale ahaanaase ujeedada lantawa barinahayti sidii unku bahadlahayeen baagamuundanimadii derbi fidhiiska xasan amad ubreyn gaduudow waliba waa madaga hay-adda s o s oo fududayti tababarka dhallinyaradu iniyo nagadaan ahaano iska filan waana ajiibaas codsigii wasaaradda dhallinyarada kukooy ahay in hay-addiiya ku shaqayta koronqaadowka xirfadleyda si lan hela dhalinyaro leh xirfado iyo ku shaqaysadayaan islamarkaana lanyaraay lahay shaqalaanto eedan badan ee ku jarta deegaanada koonfur galbeed godobahaan dhallinyarada iyo gobaan مشروعا هيئه اساس مبدا بلا برنامج ممكن تقليل وانا عمل kooxda dhallinyarada ee maanta xafiidka qalinjibiyahaya way wada xagii saddexaad oo tababar xirfad oo laga soo deeyo oo baradaan xirfado shargadiisay warmiskadara secretarial duties hayandai machinery carpentry beauty salon cooking xirfado shargadiisay oo ilaa iyo kumadiya soo xirfadood iyo la baray muddada saddexda sano eh mashruucana waa inuu toobayaha afar qeyb oo shargadiisay waa qeyba la tababaraay guddiyadii xaafado oo lan tababaray sidii ay maamula lahaayeen mustaqbalka mashruucga markii ay dhiso iyo dhamay xilligii la ka taragari ama saddexda sano hayti iyo mararka kale in guddigaas la wareegan guddigaas iyo la tababar la sheeg qaabkii guddida badan guddigina aad ugu badan war tababar waana ma diyaarin in iyo mashruuc soo wareegan qeyb la maadnama ay tahay qeyb oo in qoysaska saas ama tababartay yar yar iyo aan kulanka qaado fadhi dhaqaalaha waana lan tababar islamada lama boqol oo qoys oo dhan oo targeeyahay lamada boqol qoyska yar la kadar oo qoysi wal kala oo la faa'iideey ama kasta ka door loo isku kushan lagi jirtay qeyb saddex xubnaha ee ku dhalinyarada geedka qalinjibiyay oo lan ka targan iyo la tababar xirfad leyla kuwal wadam shaqaysan dhaqaalaha kii iyo kan qoyska wada isku bedel ka shaqaysan xirfadaas yalan ka targan qeybta afraadna ma yahay tahay qeyb caafimaad ee waxay jireen caafimaad iyo baraarujinta kasoo biyay xaafado waana la siiyay waxyaabo yar yar oo sameed waxyaabaha nadaafadda laga adeegsado oo kale iyo maamuul umulaan yoona qalab nadiif iyo umul faray oo kale la siiyay mashruuc afartaas qeyb ahay afartaas qeybna muddo saddex sane waa dareerti maasha allah alxamdulilah meelfeyle marahay qoysaskii laga bilaawi geedka qaarsho may marahayn in yaran maasha meelfeyle marahayn ganacsigaanoon isbedeli hoob ilaahay booska banaayo doona dad kale walaanyagaan inay ku faa'iidaysan doona mashruucan sidiisa udilmay maalgeliyahaayee calaamadiisa ku aragahay tan b m z oo germany ah wasaaradda arrimaha dibadda germaniga ayaa maalgeliyahay ku saddexsanahay waana saddex sana lama kun siidka ka ekahay haddana afar bilood oo extenshonka ilaa iyo abriil iyo la jarta mashruucan afartaas biloodna may rajaynaya inay tababaro cusub lansoobiya guddiyada qoysaska mashruuca ku jara iyo dhallinyarada iyo qaybtan kamid isku xirka dhallinyarada degmada magaalada baydhabo ku jiran dhallinyaro badan yala tababar xafiisyo badan ku jira sidaad wasiirka uuse ballan qaaday may ka jartay marka in isku xir la soo biido dhallinyaradaas si oo ku taladaan waan in isku lahadlaan aisha mustaqbalka iyo qaabkii shaqada hela badan waan in isku baahi badan